laba maalmood kadib doorashadii guud ee looga dareeray dalka kenya saraakiisha maamulaysa doorashada ayaan weli ku dhawaaqin cidda hogaaminaysa doorashada madaxtinimada iyada oo shacabka kenya ay ku jahawareersan yihiin natiijooyin ay baahinayaan warbaahinta oo soo xiganaysa muuqaalada foomamka ay guddiga doorashadu ku daabacayaan boggooda internetka oo ah codadka laga dhiibtay goobaha codbixinta dhinaca kale doorashadan ayaa saamaysay dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo tii nololeed ee soomaalida ku nool magaalada nairobi warbixintan waxaa nairobi kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
doorashada kenya ayaa abuurtay jawi cabsi ah iyo in dadku ay aad u taxadaraan arrintaas ayaana abuurtay in gebi ahaanba labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay dhammaanba istaagaan ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqyadii dadka ee dalka kenya gaar ahaana caasimadda meelaha laga dareemay saamaynta ay doorashadu ku yeelatay ganacsiga iyo nolosha dadka waxaa ka mid a suuqa iyo xaafadda islii ee magaalada nairobi halkaasoo ay ganacsiyadu xidhan yihiin maalinkii saddexaad arrintan ayaana saamaysay boqolaal danyar ah oo maalin kasta nolol maalmeedkooda ka heli jiray suuqa ganacsiga islii dadkaasi saamaynta doorashada dareemaya waxaa ka mid ah cabdirasaaq maxamed oo ah nin dhallinyaro ah oo dukaan taleefanada lagu cilad bixiyo ku leh jidka labiyo tobnaad ee xaafadda islii wuxuuna mar aan kula kulmay albaabka kore ee dukaankiisa isaga oo ka walwal qaba ammaanka dukaankiisa haddii uu furo uu iiga warramayaa saamaynta xirnaanshaha dukaankiisa ee doorashada ay ku keentay noloshiisa aad iyo aad ayay noo saamaysay dhaqdhaqaaqa doorashada guud ahaan wadanka si gaar ah nolosheenii maaragtay nolol maalmeedkeenii maalinkii ahaa culays aad u weyn ayaan dareemaynaa in ay dukaamada xiran yihiin waxaan kaloo dareemaynaa maaragtay shaqola-aan guryihii ayaa iska taaga joognaa inta badan sida hadda arkaysan waa kan goobaheena shaqada aan ku sugannahay mooloshii dhammaantood lama wada furin oo wax dhaqdhaqaaq ah ma socdo dadkii bannaanka ay iska dhooban yihiin marka guud ahaan nolosha aad ayay u adkaanaysaa haddii ay xaaladda hadda sida ay tahay kusii socoto culays aad u badanna waan dareemaynaa micishadii oo qaali ah iyo dhaqdhaqaaqeennii oo maaragtay daily lifekeenii oo maalinkii waxaan helna aan ku maaragtay aan heli jirnay oo meesha ka baxay marka culays aad u weyn ayaan dareemayna suuqa in la xiro maxaa ma cabsi baa jirtaa oo in ganacsiga uu istaago ha cabsi mar walba waa iska jirtaa dhaqdhaqaaqa suuqa saddex beri ayaa lagu aamiyey in gebi ahaan la xiro maalinkii saddexaad ayaana la maraya marka weli waxaa isha lagu hayaa doorashada iyo natiijooyinkeeda qaabkay isu bedeli karaan marka culayska ugu weyn taas waaye oo xagga doorashada marka cabsi kaloo hadda aad u weyn oo xaafadda haysata ma lahan laakiin ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii guudba aad ayay u hooseysaa wax dhaqaaqaya iyo wax soconaya midna ma jirto goob ganacsiyo furanna ma laha marka nolosheenii gaar ahaan mideennii aad ayay u saamaysay culays aad u weynna waan dareemaynaa walwalka ugu badan ee ay dadku qabaan gaar ahaana soomaalida xaafadda islii ayaa ah marka lagu dhawaaqo natiijada cidda ku guulaysatay doorashada kolkaasoo laga cabsi qabo inay dhacaan qalalaaso la xiriira arrimaha natiijada doorashada cabdiqaadir cali oo ah ganacsade gaaska cuntada lagu karsado ku iibiya suuqa islii islamarkaana in muddo ah ku noolaa magaalada nairobi ayaa sheegaya in saamaynta nolosha iyo ganacsiga ee laga dareemay magaalada nairobi ay ugu wacan tahay cabsida ay dadku ka qabaan natiijada doorashada iyo soomaali badan oo u baxay gobolka waqooyi bari kenya si ay uga soo codeeyaan taasoo keentay in xaafadda islii ay cidlo noqoto dadka ku harayna ay cabsadaan
oo aad u saameeyey oo dadka calashaan maalinka ugu horraysay ee codka la bixinayay inbaa fasax ahayd oo fasax waddanka calashaan la isfasaxay enweyntay dadka soomaalidu inta badan iska ganacsata ee iska ahaayeen oo ganacsiga iskaga jireen tukaamaley weeyaan dadki iyagoo nin walba uu baqayo oo calashaan inuu waddankii qalalaaso ka bilowdo laga cabsanayo yaa waxaa dhacday inay dadkii calashaan qalalaasada darteed si aan alaabtoodii iyo looga jabsanin guryahoodii oo loo boobin inay cayar tukaamadii wada xidheen dadku ay bannaanka iska wada fadhiyaan oo maanta maxaa la yidhi haddii ay wax dhacaan inkastoo ilaa hadda wax dhacay aysan jirin oo wax hadda lasoo sheegay aysan jirin inkastoo ayna kolley nairobi caasimadda aysan si degdega wax oga dhacayn ilaa hadday wax dhacayaanna gobolladu inta badan ee ay ka dhacayaana ka bilaamayaan laakiin haddana tuugadu way iska badan tahay oo waxaan waa tuugada iska soo kiciyo joqoraha iska soo kiciyo cid walba hadday wax fidno bilaabato cid walba maaragtay ka faa'iidaysanaysa marka arrintan unbaa laga cabsanayaa mooyaane ganacsiga aad bay u saamaysay arrintan inkastoo hadda suuqa uu furmay oo hadda suuqa la furfurayo si tartiib tartiiba dadka ay u furanayaan qaarna aan la furin oo weli aan la furin marka annaga soomaaliya haddaan nahay aad buu noo saameeyey ganacsiga annagana aad buu saameeyey adiga khaasatan muxuu saamayn kugu yeeshay wallahi annaga hadda dadkii ganacsatadii baan ku xidhannahay dadku isku xidhan yahay movement uu isku socdaa waxa weeyaan kan wuxuu gado aniga waxay kaga gadanayaa aniga waxaan gadaan kan wax kaga gadanayaa marka movementigii baa keenaysa nin walba albaabkiisa wuu xidhan yahay hadda matal hotel baa yaa tegi hotelka wuxuu ku dhihni waa kana leema soo gelin balka hor calasha waxa weeyaan ma jirtaba kalayensi nin walba inta badan dadka guryaha bay iska joogaan qaarna wayba iska seexdeenba qaar midda kale dadkii qaarkii waxay aadeen noista bay kuura ka soo ridayaan oo hadda bay soo bilbilaabanayaan oo soo noqonayaan iyaga laftigooda marka soomaalida inta badan noista bay u yaaceen oo kuuradii xaggaasay la aadeen inkastoo annagu aan halkan ka codayna halkan aan ka ridnay marka taasaa marka saamaynta keenaysa ganacsiga ganacsiga marka waxyaala badan baa saamayntiisa ay ka imaanaysa dadkoo tagay maxamed abukar shariif oo isna ka shaqeeya xirfadda harqaanka islamarkaana noloshiisa ka maarayn jiray shaqadiisa ayaa ka mid ah dadka ay sida weyn u saamaysay saamaynta dhinaca ganacsiga ah ee ka dhalatay doorashada kenya doorashada horta waxay noo saamaysay si aan caadi ahayn haddii aan ka hadlo maadaama aanna horta xarqaanleyda saddex maalin ugu yaraan guriga gudaha iskaga jirna guriga maanta aan soo baxnaa xoogaa yarananahay wallaahi jiefkaan gudaanlay doorashadan ganacsigana aaday u saamaysay sida shoobinadoo kale meelaha lagu gado saluunada waxaana orn maqaayadoo kale way noo furan yihiin meelaha imbeesyada laga sarifto way xiran yihiin dukaamada waaweyn kulli way wada xiran yihiin marka doorashada aad iyo aaday noo wallahi wax cabsiya hadda aragno oo gaara ma jiraan haddii loo fiiriyo doorashooyinkii hore oo ka dhici jiray waddanka tii tan ka horraysay marka tan wax cabsiya oo saameyna oo hadda jirto aan qiyaasi karo horta ma dareemayo laakiin soomaalideena waxay tahay inay ka cabsadaan wax soo socdo wax dhici doono wax kusoo foojeegnaan marka wallaahi doorashadan wax dhiba aniga qalalaasaa ma arkaayo doorashooyinkii dhacay mcayadii iyo mbiyadii kulli waa lagu kala baxay hadda waxaa sugna oo keliya waa dhawaaqi madaxweynaha oo keliya in lagu dhawaaqo qof ku guulaysta inkasta oo suuqyada iyo dukaamada waaweyn ee magaalada nairobi ay xiran yihiin gaar ahaana kuwa suuqa islii haddana waxaa weli furan oo shaqaynaya ganacsiyo ay ka mid yihiin makhaayadaha cuntada hoteelada jiifka isbitaalada iyo goobo aan sidaasi u badnayn caasha caagane oo ah ganacsato makhaayad cuntada lagu iibiyo kuleh xaafadda islii ayaa sheegaysa in saamaynta ugu badan ee ganacsigeedu uu dareemayo maalmahan ay tahay macaamiisheedii ugu badnaa oo inta badan ka tegay magaalada nairobi oo aaday gobolka waqooyi bari si ay halkaasi oga soo codeeyaan inkastoo weli ay jiraan macaamiil weli ku xiran oo cuntada ka iibsada qadar waa mahadsan tahay kabaasta macaan ahaan aniga saamaynta igu yeelata waxaa waaye maadaama dadka maqaayadeeda wax ka cuno haddii loo qaybiyo boqolkiiba sagaashan waa dadka north eastern north eastern la wada aadee kuraastii banaanka la dhigi jira wax fariistaa la waayey magaaladii cidlee noqotay oo lagu cidleeyey kolley wax waxaa loo baxay oo maanta qof walba kenyaana uu yani mustaqbalkiisa ay tahay oo la codeynayo oo yani waddanka masiirkii dalka la dooranaayo kolley hadday dhammaato doorashada ganacsigu wuu soo laaban doonaa saa rajeynayno hadirtaanba dadkii qaarkood way soo laabteen haddana waxaa la sugayo waa in kolley aan sugnaaba natiijada iyo qofka madaxweyne waddanka u noqday alxamdulilah hadda waxbaa la iibsadaa inkastoo xoogaa lacagtii ay yaraatay ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga xilliga kama dambaysta ah ee ay guddiga doorashada kenya ay shaacin doonaan natiijada doorashada hase yeeshee walaaca ugu badan ee ay hadda dadku sii qabaan ayaa ah falcelinta ka dhalan doonta ku dhawaaqista natiijada doorashada madaxtinimada kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi